إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan israsaasayn sababtay khasare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay degmada yaqshid ee magaalada muqdisho mujaahidiinta ka howlgala shabeellaha hoose ayaa habeenkii xalay fuliyey silsilado weerarro ah oo ay ku beegsadeen shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalka ciidamada maamulka puntland ayaa awood u adeegsanaya shacabka ku nool gobollada waqooyi bari kuwaasoo maalmahan dhigayay bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan maamulkaas kulan muhiim ah oo u dhexeeyey jufo ka tirsan beesha xawaadle iyo maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacay deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan afar gaari ayaa xukuumadda kaabul lagu gubay qarax ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistaan cudur aan la aqoon oo dad badan ku dhacay ayaa ka dilaacay dalka hindiya sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من israsaaseyn sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waa kan maxamed muudey axmed abu muslim wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in subaxnimadii maanta uu halkaasi ka dhacay iska hor imaadyo u dhexeeya maleeshiyo beeleedyo kuwada sugnaa gudaha magaalada israsaasaynta ayaa si aad ah looga maqlayay xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada taas oo salka ku haysa khilaaf dhanka dhulalka ah oo soo kala dhexgalay labada maleeshiyo inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay hal ruux oo ka tirsanaa dulaaleyda ku nool magaalada kaas oo si aad ah looga garanaya suuqyada ku yaala dhuusamareeb iyo iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobollada dhexe ninkan la dilay ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi caabi waxaana dilkaas si aad ah looga hadalhaya magaalada dhuusamareeb iyada oona baaritaano la xiriira dadkii geystay dilka isqabqabsiga dhanka dhulalka ah ayaa aad ugu badan goobaha ay ka taliyaan maamulada la shaqeeya shisheeyaha waxaana inta badan bulshada isku hubeeya ciidamada shisheeyaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay degmada yaqshid ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan mujaahidiinta ka howlgala shabeellaha hoose oo fuliyey silsilado weeraro ah waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi milatariga mujaahidiinta waxa ay xalay weerareen dhowr fariisinna oo ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha ku lahaayeen gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose fariisimayaasha la weeraray ayaa waxaa ka mid ah bar isbaaro oo ay ciidamada dowladda federaalka ah ku lahaayeen degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho gaar ahaan warshadii hore ee xayla bariise ciidamadii ku sugnaa isbaarada kana tirsanaa dowladda federaalka ayaa isaga cararay goobta ka gadaal markii ay rasaasta ku bilaabatay khasaare isugu jira dhimashyo dhaawac ayaa laga soo sheegayaa walow aan faahfaahin dheeraad ah laga helin ciidamadan ayaa goobta laga eryay waxay dadka kaga qaadan jireen lacagaha dhanka kale jabhadda wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxa ay weerareen fariisimaha hesheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee shabeellaha hoose magaalada jannaale iyo deegaanka sabiid ayaa ka mid a meelaha hesheeyaha lagu weeraray waxaana ku wada sugan kuwa dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada kasoo duulay dalka uganda hubka noocyadiisa kala duwan ayay mujaahidiintu u adeegsadeen dagaalka iyadoona halkaas laga soo sheegayo khasaare la gaarsiiyey hesheeyaha dagaaladan ka kala dhacay degmada yaaqshiid iyo shabeellaha hoose ayaa imaanaya xili habeen ka hor mujaahidiinta ay weeraro saf ballaarana ku qaadeen fariisima ay askarta hesheeye kuwa dowladda federaalka ah kaga sugnaayeen gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose hiiraan iyo gado ciidamada maamulka puntland ayaa awood u adeegsanaya shacabka ku nool gobolada waqooyi bari ee soomaaliya kuwaasoo maalmahan dhigayay bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan maamulkaas warbixinta warkaas waa kan maxamed cali aadan weli magaalooyin ka tirsan gobolada waqooyi bari ee soomaaliya islamarkaana uu ka arrimiyo maamulka puntland waxaa ka taagan sicir barar iyo bannaanbaxyo ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaasoo ka soo horjeeda dhibaatooyin ay ka tabanayaan maamulka halkaa ka jira ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan maamulka puntland ayaa saaka lasoo dhoobay waddooyinka kuwaasoo dadka ku qasbaya amar ka soo baxay laamaha canshuuraha ee maamulkaas qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa sheegay inay ka cabanayaan dhibaatooyin weli ka taagan isticmaalka lacagta shilin soomaaliga ah waxa weeye sixirbararkii weli waa sidiisii kaaskii baa la qaadan waayey magaaladii waa naga xidhanta shalay iyo daraad iyo maanta midna looma adeeg tegin may garatay marka wax isbeddela ma hayno laguma qanacsano dadku cabasho badan baa jidha waa aragteen adduunka buntland oo dhan waa la kacsan yahay soddon iyo shan baa laga dhigay weli dad aan awoodinoo heli karinoo doolarku nucuu egyahay aan aqoon baa jira oo xoogaagooga shilimaantaay ay suuqa ka aruursadaaneen bariiska ka dhexdayda ha ahaato balse xabaddii sisintaeedoo annaga kunku shilaan kala bixinay saddex kun bay nagu sii maraysaa koobkii shaaha afarta kun nalaga siinaya hadduu ilaaha toddoba kunoo shilin buu marayaa xabaddii saambuusaha toddoba kunoo shilin bay nagu maraysaa maxaa faa'iida ah maxaa natiijay dawladda gaarta ma garan karo magaalooyin badan oo ka tirsan maamulka puntland waxaa ka taagan sicor barar midkii ugu xumaa oo abid laga soo sheega deegaanadaas waxaana ugu wacan amarra ka soo baxay maamulka halkaa ka arrimiyo oo diidan isticmaalka shilinka soomaaliga ah dhowaan waxaa magaalooyinka garawe gaalkacyo iyo boosaaso ka soconayay bannaanbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeeday maamulka puntland ee ku daaban shisheeyaha kulan muhiim ah u dhexeeyey jufo ka tirsan beesha xawaadle iyo maamulka islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacay deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warbixinta warkaas waa kan maxamed ciise kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay barbar socotay dowlo sharci ah oo loo qabtay waxgaradka jifada xasan maxamed oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa ka dhacday deegaanka booco oo konton kilomitr bari kaga beegan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan multaqaha ayaa waxaa isugu yimid mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo nabadoono kuwaas oo ka arinsanayay midnimada muslimiinta iyo hogaanka loo sameeyey jufada xasan maxamed oo ka tirsan beelweynta xawaadle ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ka hor kulanka maamulka islaamiga hiiraan ayaa dooro socotay muddo dhowr maalin ah waxa uu u qabtay waxgaradkii kasoo qaybgalay kulanka taas oo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah islamarkaana ay bixinayeen macalimiin ka tirsan maamulka islaamiga ah dowladii kadib xaflad heer sare ah oo uu kasoo qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa lagu qabtay gudaha deegaanka booco taas oo lagu caleema saarayay nabadoon guud oo ay doorteen beesha xasan maxamed ugu horeen waaliga wilaayada islaamiga ah hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa faahfaahiyey ujeedka kulanka isagoona sheegay in hadafkooda uu ahaa midnimada danihii kale oo aan lahayn hadday reerku wax u dhexeeyeen yaryarood ah oo aanba weyneenna waa la dhaqay ujeedka iyo qasadka waxay ahayd wuxdada iyo midnimada walaalaha reer xasan maxamed qof ay ku midaysan yihiin qof diimeed ah u qalma ayagu ay doorteen mideeyo tobanka oday oo xasan maxamed in ay la imaadaan oo wilaayadooda ay bay gogosha ugu dhigtay waxyaabihii hadafka iyo ujeeddada gogosha ka mid ah waa suurowday ilaahayna waa aqbalay subxaanahu watacaala beesha waxay soo cayimatay nabadoon firku nabadoon ah walaalkeen shaafiici cabdiraxmaan afrax baad soo cayimateen khayr badanna waa u rajaynaynaa insha allahu tacaala iyo midna anfaca inuu noqon doono tobanka oday xasan baa soo dooratay wilaayadiinina waa idinla aqbashay sidoo kale sheekh guuleed abuunabahaan ayaa munaasabadda ka jeediyey dardaaran dhaxalgal ah islamarkaana uu siinayay waxgaradka jufada xasan maxamed annagii idinka waxaan shirko ku nahay kelimatu laa ilaaha ila allah moxamed rasuulullah difaaceeda uhiilinteeda dhowristeeda wada ilaalintiisa waxaan walaala ku nahay wada dhalashada iyo nasabka inaan ku wada dhalanay ka sokow waxa waxaasoo dhanka qiimaha badan oon wax ku nahay waxaa weeye waa kitaabka qur'aanka ah iyo nabigeenna maxamed ah iyo ilaahay inaan addoommo u wada nahay in la dhowro oo aan taa ku wada jirno oo aan mid ku ahaano sharafteenana waxay ku jirtaa kitaabkeenna dhowristiisa bacd allahi walaayadiina isku tiirsanaada adinka mid ahaada dariskiina iyo adinka iyo qaraabada khayr badan baa jira fadhiga waa fadhi guuleed dowladu waxay ahayd dowlo ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyey fadhi ilaahay barakeeyey waana idinku faraxsannahay waana idin ducaynaynaa talada meesha toosan allah idinka waafajiyo intaas kadib qaar ka mid ah waxgaradkii kasoo qaybgalay kulanka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin kulanka ay la qaateen maamulka islaamiga ee hiiraan waxaa maanta farxad noo ah oon aad aan ugu faraxsannahay gogasha macaan oo naloo dhigay ay isuu kaanyeertay walaayada islaamiga walaalayaal ilaahay baa horta mahad iska leh ilaahay nagu hulmiyey majliskan sharafta badan oo ugu arrinsanayna kelimada ilaahay litakuuna kalimatullaahi hiya lculyaa inay kor noqoto aan ugu arrinsanayno ilaahayna waafajiya ayaa mahad iska leh awalan iyo aakharanba walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin farxada waa maalin ay iskugu yimideen walaayada gobolka hiiraan iyo beesha xasan maxamed ay iskugu yimideen muxaafadada degmada beledweyne ayagoo ka hadlayo siday maarata shareecada islaamka ay ugu dhaqmi lahaayeen iyo siday nabadoon u dooran lahaayeen iskugu yimid baa horta maalin weynoo farxada ilaahay baa ku mahadsan ugu dambeyn qaar ka mid ah nabadoonnada ayaa dhankooda sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin midnimada ay gaareen ilaahayaa isku kaana keenay waxa isku kaana dumay oo waxay ayaga ay ahaayeen alla nokeen bay noqdeen waaligii jannana allaha ku kulmiyo annaguna allaha la niibaalo nimankii isku kaanaciyey oo madaxa duubtanna yidhi oon maanta duubannay ilaahay ha guuleeyo intii waxgarad ahaa ee lagu soo aruuriyey way ku wada kulansan yihiin cid maanta laleeyahay xasan maxamedaa meeshaa ka maqan ma jiro wixii yaryaroo xulafaadoo dhexdooda yeelina way ka heshiiyeen ayagoo maxay toreerayn iyo qalbi furin isku hayo ayayna halkan ka dhaqaaqi doonaa insha allah bidnilah kariim kii macayta bannaanka naga jirane sidaana maxay tahay annaga u qaadanay arrinkaas inay noola qaateen ayaan rajaynaynaa insha allah bidnilah kariim maamulka islaamiga ah hiiraan ayaa kulamo la qaata beelaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka isagoona xaliya khilaafaadka dhan kasta ee soo kala dhexgala beelaha walaalaha ah cudur aan la aqoon oo dad badan ku dhacay ayaa ka dilaacay dalka hindiya tafaasiisha warkaas waa kan cali aadan wararka naga soo gaaraya waddanka hindiya ayaa sheegay in gobolka andarabaradesh oo dhaca koonfurta hindiya uu ka dilaacay cudur cusub oo ilaa iyo haatan aanan la aqoonin waxa uu yahay wararka ayaa sidoo kale sheegay ilaa iyo haatan in hal qof uu u geeriyooday cudurkan cusub ugu yaraan laba boqol labaatan iyo toddoba kale ayaa la dhigay isbitaalka sida laga soo xigtay warbaahinta dalka hindiya mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka dowladda ayaa caddeeyey in bukaanada uu ku dhacay cudurkan gaar ahaan carruurta ay dareemayaan indhagubasho iyo matag halka qaarkoodna ay miirdaboolmayaan kuwo kalena ay u muuqdaan wax u eg cudurka qalalka wasiirka caafimaadka ee gobolka andarabaraadish ayaa wuxuu sheegay in dadka lagu arkay tilmaamahan cudurka cusub ee la dhigay isbitaalada aysan wax xiriir ah la lahaynin cudurka loo yaqaano covid sagaal iyo toban isagoo intaasi ku daray baaritaano lagu ogaanayo cudurkan cusub sidoo kale wasiirka caafimaadka ayaa meesha ka saaray in cudurkan cusub uu ka dhashay wasaqaynta hawada ee warshaduhu ay keenaan waxaa xusid mudan in gobolka andarabaraadish uu kaalinta saddexaad kaga jira hindiya marka la eego tirada dadka qaba cudurka koronafirus waxaana lagu qiyaasaa in ka badan siddeed boqolo kunoo ruux soo ifbixidda cudurkan cusub ayaa kusoo beegmaya iyada oo weli uu waddanka hindiya dagaal kula jiro cudurka koronafirus maadaama uu dalka kaalinta labaad ka galay tirada cudurka loo yaqaano covid sagaal iyo toban ee dunida oo dhan halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa mar kale soo jeedinaya maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa cudurka korona firus oo xarumo badan oo maraykanka laga leeyahay dhexal siiyey khasaarooyin dhaqaale waxaa isa soo taraya khasaarooyinka dhaqaale ee uu cudurka korona ka geysanayo waddanka maraykanka xilli albaabada la isugu dhuftay boqol iyo toban kun oo maqaaxi ah kuwaasoo ku yaala gudaha waddanka maraykanka sidoo kale sagaashan iyo toddoba xarumood oo lagu iibiyo dharka ayaa la xiray iyagoo ka cabsi qaba inuu dhaqaalahooda baaba'o inta badan xarumahan albaabada la isugu dhuftay ayaa waxaa lagu yeeshay lacago badan oo deen ah xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي ugu dambayntiina afar gaari ayaa xukuumadda kaabul looga gubay qarax ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistan wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa ku warramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaceen qaraxyo xooggan oo lagu burburiyey gaadiid dagaal islamarkaana lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaasoo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada qunduus ee waddanka afghanistan qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa habeennimadii xalay waxa uu ka dhacay deegaanka sabiinbuldag oo ka tirsan gobolka qunduus ee waddanka afghanistan waxaana qaraxa lagu burburiyey afar gaari halka sidoo kale ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen afar askari uu ku jiro sarkaal ciidan oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ee lala beegsaday qaraxa warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa